tababarkan ayay ku qayb galeen saraakiila hay-adda socdaalka iyo ejinsiyadda soomaaliya ee ku howlgalayeen xuduudo dalka iyo magaalada dhuusamareeb waliba uusahayko un ku furmi tababarkan waliba sagooni ee lanka bara doona saraakiila hanaanka diiwaangelinta dadka inay isku shalgooyayeen xuduudo iyo nay inyase sax in diiwaangeliyaan xogta muhiimka eh waliba yo iskula qaybqaadadahayan hay-adda socdaalka iyo ejinsiyadda soomaaliya iyo nay hay-adda socdaalka adduunka i o m taanka tababarka waliba goobroog usu ku haya agaasima ku-xigeenka hay-adda socdaalka iyona jinsiyadda soomaaliya xuseen sheekh ibraahim iyona la taliya sare axmed mukhtaar la taliya sare dhinaga i t ga ee hay-adda socdaalka iyona jinsiyadda yo sheegay in ujeedka useeye inyo isku xirfid iyo nagadan dhammaan shaqaalo hay-adda tababarka wuxuu noqon doonaa tababar dadka badankiisa inta fadhiya ay yaqaanaan laakiin ujeedka ugu weyn meeshan waxaa waaye in saraakiisha hay-addu ay noqdaan saakiil isdhex gasha saaxiibo noqda islamar ahaantaana shaqada hay-adda meel walba ay joogaan isla shaqeeya ujeedkaas waaye brograamkan aan isugu nimidna waa shaqadii ayuu buddog u yahay waxaan rajaynayna marka inaan sida ugu fiican aan uga faaideysan karno aan uga faa'idaysano agaasimaga laanta afaraad ee hay-adda socdaalka iyo ejinsiyadda soomaaliya maxamed cabdulaahi iyo la dardaarmi tababarabiyaalka waxaan rabaa saraakiisha inaan hal kula dardaarmo waxyaabaha oo hay-adda ku guulaystay waxaa ka mid ah traininkan mar waxaa jirtay uusan bixin jirin qof soomaaliya ana waxaan ka tirsanaa saraakiisha ay tababari jireen dad foodhyana oo aan ugu luuqad ahayn oo aanan deegaankeena joogin lagu tababari jiray waxyaabaha hay-adda ku guulaystay waxaa ka mid a injineerada traininka bixinaya inay yihiin soomaali weliba ka tirsan hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda waxaa kaloo ka mid a guulaha hay-adda injineerada oo hay-adda ayam hogaaminahaya sida uu injineer ciise sheegay waxay ka tirsan yihiin hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda waxaa ka dhalanaya in shaqada meesha lagu qabanaya ay guulaysato agaasima ku-xigeenka hay-adda socdaalka iyo ejinsiyadda soomaaliya xuseen sheekh ibraahim yaa sheegay in tababarkan uu seeye ee kookudubankii hore tababarkan maydhiska oo maanta dhuusmareeb lagu qabanaayo wejiyadoodii kale uu ka duwan yahay saan jeclahay kii baydhabo iyo meel badan ah aan soo furay way jirtay laakiin kan maanta waxaan ku arkaa qaar oo jinsiyad ka socdo muhiimaddan waxay tahay qofka hadduu a n d uu ka tirsan yahay hay-adda socdaalka jinsiyadda uu ka tirsan yahay inuu leeyahay nooc walba ah oo shaqo ee hay-adda ay leedahay kii maidiska erbor hadduu joogo loo baahdo qofkii jooga jinsiyadda inuu erborkii tegi karo oo baasboorkii uu kontaroolkii ka shaqayn karo kii baasboorkii ama erboor ka shaqaynaya hadduu jinsiyaddii loogu baahdo jinsiyaddii inuu inuu ka shaqayn karo injineer ciisena waa ka codsanaynaa qolada jinsiyadda in ayagana la baro tiimka jinsiyadda in la baro maidiska kuwii erborkana ayagana ay bartaan qaybta jinsiyadda ay ka shaqayn karaan aysan loo baahnayn qof hebel waxuusan yahay oo roosuu ku jiraa shaqadaas lama qaban kara se aysan loo dhihin tababarkan muhiimad gooni u leeyahay qof walba oo ka tirsan shaqaalaheena oo maanta jooga halkan waana muhiim waxaa adiga maanta halkan u fadhiisid oo boqolaal kumanaan kun oo shaqaale ah hay-adda adiga lagaa soo xushay oo adiga halkaa u joogtid tababarkan yaa ujeedka kii sheegayey in la iska hira dhammaan ballaamo hay-adda socdaalka iyo na jinsiyadda ee dalka